halkaas dhanka burceel abaa soo duulay niman dhalinyaro oo meel joogay is arkeen nimankaas xabad baa laysku bilaabay xabad bay ku bilaabeen afar nin baa dhimatay midna waa dhaawacmay ma garatay si fiican
arrin kale aad maqasheenna waa ka horreyso macalin horaa kuwo kale oo dhankaasoo ka heer balanbalka ayagno nin bay dileen oo diliinkaas waayahaar oo dhan waa socdani ninka ah ma garatay aha
laakiin weerarkaas salay nimankaasaa lahaa afartan nin bay dileen ninkaana waa dhaawaceen ma garata waan garta
dadka waddanka joogana dee dad dawladu kala celinaysa ma ahana waa shacab waa la ysku birmaday kuwaasuna waa soo birmadeen kuwaanuna waa birmadeen waa aadnay waddankii wax xabada hooshale kadib dhacday ma jirto ma garatay mhm
halkaasa arrintii maraysaa annagu kuwanagaan waa hor istaagnay haddee dad heermiyiina waa taqaanaayo dad laga laay la laayey oo guryahoodu lagu soo weeraray inay taladu faraha ka baxdana aada iyo aad baan uga baqaynaa laakiin hadda waxun dhacay wixii shala ka dambeeyaa ma jiraan waana lays hor taagan yahay annaguna haddee awood aan ku qabanno oo awood aan wax ku celinno Mhm.
ilaahay inuu kala joojiyo ma ahane haddee ma hayno dawladna ma hayno ilaahay idankiisa haddee nin shacab oo qori ah ka awatana waa garanaysaa macnihiisa ma garatay waan garta marka e nabadoone waxaan kaa rabaa e waxyaabaha rasmiyan ay labadan dhinac dirirtooda ku salaysan tahay waa maxay wax alla waxay ku salaysan tahay waa jaahilnimo waa aana qabiil iyo jaahilnimo ma garatay mhm waan gartay marka waxaad ii sheegtay in dagaalka shalay ay soo qaadeen mid ka mid a beelaha dirirtu dhex martay marka adinkoo caddaymo miyaad haysaan muujinaya in beeshaasi dirirta ay soo qa- annagaaba meesha lafteedii tagnay meesha lafteedii baaban tagnay oo jiirtan iyo shala joognay iyo iyo xalay ma garatay mhm waan gartay marka eh, waxaan kaa rabaa dadaalada nabadeed aad wadaan ilaa iyo hadda raje intee lagaga ka qabtaan in laba dagaalkii la dhameeyo udhexeeya labada dhinac
ilaahay baa waxaas ilaahay baa ku shuqulle ilaahayna waa baryaynaa awooddadnada aan wax ku celinaynaana waa yartaa ilaahay baryadiisaan ku jirnaa ummadda soomaaliyeed ama dawlad federaalka ha noqoto ama gobollada ha noqoto ama degmooyinka ha noqoto mhm intaasna waxaan ka rabnaa gurmad si dadkaa lagu kala joojiyo wixii dhintay waa dhinteen allaha u naxariisto waxa kaleeto in la daba qabta intaas weeye taladanadu waana daba joognaa waana hor taaganahay weli sidaas weeye arrintanadu adeer waan gartay nabadoonadiina marka maxaad qabateen yaase la kulanteen oo kala hadasheen dirirtaan
adigu dad badan baa lala hadlay dad badan baa lala hadlay oo meel kale lama hadlin dhanka guriceel baa lala hadlay caabud waaq baa lala hadlay dhuusamareeb baa lala hadlay intaasoo dhan waa lala hadlay ma garatay waan gartay
haddee welina wax dhaqaaqa oo ilaahay idankiisa sidaan wax u rabnay u soo gurmaday ma anaan arag waan gartay
haddee halkaasa arrintu maraysaa halkaasa arrintu maraysaa dadkaana waa dad iska jaahiliinoo qoriga eh, ah keega ah wata jaahil haddee jaahil helay bay noqonaysaa waa laba jaahil oon ilaahayna ka baqayn caqligooduna inay isdaayaan aysan ka dhex muuqan weeye waxaad ii sheegtay inaad la hadasheen waxgaradkii iyo nabadoonadii adinka dhigiina ah oo si colaadan loo dhameeyo marka jawaabta ha ka hesheen waa maxay
waa yeeraynaa baanu walbanay waana yeeraynaa waana idiin imaanaynaa waana soo gurmanaynaa sidaasayna yidhaahdeen annaguna haddee waa sugayna tan iyo shalay wax soo dhaqaaqana ma haynan waddankuna waddan kale fog ma ahan waan gartay marka deegaankii ay shalay dirirtu ka dhacday hadda yaa ku sugan
labadii qoloba waa isu muuqdaan markaad saas u istaagto midna geed buu wuxuu ka fuusan yahay halkaasoo waa kuu muuqanaya kan kalena geed buu halkaa ka fuusan yahay waa kuu muuqanaya
waan gartay marka nabad nabadoonadii adinku maadna dhex gelin miya oo lama kala qaadin ciidamadii oo maxabada horcaysaa dhexga kuwaana joojinay kuwaasna meeshoodii bay ku ekaadeen kuwaana weerarkoodii ay iyagu ilaan iyagaa la laayay waa waxaan nidhi warjooga waa hor istaagnay kuwii kalena meeshoodii ay wax ku laayeen bay difaac ka xirteen halkaasay joogaan qoladaanaan tan iyo xalay iyo shala hor taagnay marka ugu dambayntii Ah.
waxaad iga warantaa cabsida laga qabo intay gaarsiisantahay in dagaal mar kale deegaanka uga qarxo
aad iyo aad iyo aad iyo aad baa looga baqaya ilaahay xadinbooyo iyo dad awoodle inuu u yimaade aad iyo aad ba markaan runta kuu sheega dagaal bay fooda u saaran yihiin